suuqa marwe two oo kuma tahay suuqyada unkawiing ee kiyaala deegaanka ceelasha biyaha ee gubdiya ilaa iyo hotelan dhisna wayna dadka ka ganacsadaa iyo sheegan in hantida taali waqtigaasaytii gebi ahaanbayo gubadeen waqtiguuse dabkuku kahay suuqun u ahayta hilaha miing eh iyo dadka deegaanka iyo maamulkun suurtagal wayta iniyo walku badbaadiyan hantida taali suuqa wayna hantadanka badanka lahayay dad danyar ee u baqaashka gadaaya suuqa sayti qaar kumida ganacsatada meelasayti hantidio kawaay oo ilaa iyo hatwal gargaar aan helna iyo dowladda iyo dadka soomaaliyeed ku dalbaday iniyo kaalmeyan maadaamayo sheegeen inion haysan xitaa wal ganacsiyo reedanka bilaabaan kolley waxaa isugu kaayo keenay musiibo iyo dhib dhacay ilaahay waxaan ka baryayaa subxaanahu wa tacaala dadkan muslimiinta wixii gaadhay inuu wax ka badan oo ka khayr badan oo ka fiican oo ciwada uu ugu beddelo ayaan ilaahay ka baryayaa subxaanahu wa tacaala waxaa kale oon ilaahay ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala in dalka uu noo dejiyo diinka iyo dadkana uu noo toosiyo madax fiicanna ilaahay inuuna siiyo subxaanahu wa tacaala
aniga waxaan ka mid ahay dadka ganacsatada oo suugan marwa tuu deganaayey oo meesha oo gubatay marka meesha maanta waxaa ku dhacay dhib weyn baa dhacay qadar alla waay qadarta qadar qadar rabbi aa naga dhacday dad shalay maalqabeen ahay oo maantana macnaha oo hadda oo faqiir ah aan lahay marka adduunka dadka islaamka waxaan ka codsanaynaa in oo macnaha noo soo gurmadaan dadaa jira oo hadda meeshii wax ku dhisaay lahayn oo macnaha meeshii ku ganacsanaayeen oo saan ay noqotay marka meesha hanti badan baaba ku baaba'day marka walaalaheena oo muslimiinta waxaan ka codsanaynaa inay oo gargaar ilaahay gargaar dad u gargaaraaye inay oo noo soo gargaaraan oo wax noo qabtaan aan ka codsanaynaa wixii karaankooda ah insha allah innagana maanta meesha aan joognaahi waa ceelasha biyaha gaar ahaan waa suuqii marwatu oo gubashadiisa dadka in badanoo ka miduhuna ay ishooda ku arkeen in badanoo ka miduhuna ay dhagaha ka maqleen allah wuxuu leehy subxaana wa tacaala wa tacaawanu cala albiri wataqwa sida boorkaba ku dhegan meeshaan waxaa ka dhacday masiibaa ka dhacday masiibaduna dad soomaaliyeed oo muslimiin ayay haleeshay dad fara badan oo hantiilayaal ah ayaa ku hanti beelay kuwo kale hantidoodii nuqsaan badanaa gashay waxaan marka dadka ugu baaqaynaa in dadkan la garab istaago lalana garab istaago in laga kaalmeeyo wixii nuqsaanahayo galay soomaalidu waxyaabaha ay ummadaha kale uga duwan tahay oo ay ku mahadsan tahana waxaa ka mid ah isgacanqabashada waxaa laga yaabaa halka tukaan oo tukaamadan ka mid ahaa in qofkii tukaanka u furaa keliya uusan ku koobnayn nacfiga tukaanku oo halkii tukaanba laga biilaayey tobannaan qoys laga biilaaya suurtagal ah waxyaabo badan cido badan ayaa marka dababkoodii dameen saa darteed waxaa la yidhi intii maaragtay qof dhibtahu tol ma dhibto ama dad badan ma dhibto waxaa loo baahan yahay khayrkan iyo wanaaggan in laysku tacaawuno haddii dibad la joogo iyo haddii dal la joogo